habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waraadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn wararka habeen wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya oo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya si weyn lagu soo dhoweeyey magaalada baydhaba shirka saddexaad ee madasha garsoorka dalka oo maanta ayaa lagu qabtay muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil toogashaha ku riday saddex nin oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab markab laga leeyahay waddanka imaaraadka carabta kuna raran kontan oo raashin ah oo raashinka nuuciisa kala duwan ah oo ku soo xirtay dekedda magaalada muqdisho gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo ka hadlay shirka garsoorka dalka maanta ka furmay magaalada muqdisho wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliya sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada oo shir socday muddo afar cisho ah kusoo gebagabeeyey dhuusamareeb wararka dibaddana waxaa ka mid ah nayjar oo sheegtay inay dishay xubno dhowr ah oo ka tirsanaay ururka boko haram
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo arbaca ah taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo tobanka maaja sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka habeen haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsana magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa gaaray mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala tirsanaa dowlawaa dowlada federaalka soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada dalka wufuud kala duwan oo ay kala hogaaminayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa si weyn lagu soo dhoweeyey magaalada baydhaba ee xarunta kumeel gaarka oo ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ugu horeeyey mas-uuliyiinta shirka golaha wadatashiga qaran ee gaaray halkaasi waxaana xigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna halkaasi gaaray iyadoo haatan waa goor dhoweydna uu baydhabo ka degay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo wafdu uu hogaaminayo wufuudan ku qulqulaysa magaalada baydhabo ayaa waxa ay halkaasi kaga qeybgelayaan shirka madasha wadatashiga qaran oo halkaasi ka furmi doona maalinta beri ah sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale ee haatan harsan ayaa la filayaa inay halkaasi gaaraan iyo weliba gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho si ay kaga qeyb galaan shirka golaha wadatashiga qaran oo ka furmaya magaalada baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed waa xarunta kumeel gaarka u ahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maamulka koonfur galbeed ayaa si guud waxa u adkeeyey ammaanka caasimada iyo weliba goobaha muhiimka ah iyadoo si gaar ah ciidamo loo duldhigay halka uu ka dhacayo shirkaasi markaana haddii aynu fiirino shirka saddexaad ee madasha garsoorka dalka ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho wariyaheena maryan ladan xuseen ayaa ka waramaysa shirka saddexaad ee madasha garsoorayaasha dalka ayaa waxaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho shirkan oo ahaa mid diiradda lagu saarayay islamarkaana looga hadlayey waxyaabihii u qabsoomay garsoor iyo caqabadihii kala duwanaa ee markaasi jiray shirkan oo socon doona muddo laba maalina ayaa waxaa inta uu socday lagu soo bandhigay doodo iyo cilmibaarisyo la xidhiira arrimaha garsoorka dalka waxaana maanta qayb ka ahaa shirka madasha garsoorka saddexaad ee dalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka gareeqaan baashe yuusuf axmed gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir xerlaaliyaha qaranka iyo madaxda kale ee garsoorka dalka
waxaan rajaynaa insha allahu tacaala labada maalin aan madashaan joogi doono inaan wax badan ka faa'iidaysan doono dadku doodaha ay ka qaybgeli doonaan aragtiyada ay ka qabaan waxyaabaha laga doodaya amba cilmibaarisada ay soo jeedi doonaan aragtidooda si looga niqaasho oo xukunada iyo fahamka qaanuuneed ee maxkamadaha markii la joogo la dabaqo si ay iskugu dhowaadaan inuu contribution aragtidiisa oo uu ku beeriyo ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala fahamka waaqica wuxuu dhaweynayaa inuu garsoorahu go-aamadu gaarayo uu la jaan qaado waaqica ka jira dalka oo u horeyso duruufta qawaaniinta dalka ka jira dembiyadan tirada badan ee dhacaya oo qeybtood aysan u baahan garsooruhu inuu ijtihaad dheeriya ka sameeyo ku ijtihaado qeybtood iyo waaqica dalka ka jira macnaha waa wada dareemi karnaa dalka xuduudihiisa waa furan yihiin waa dareemi karnaa xabsiyada dalka duruufaha ka jira oo sentensiga garsooruhu uu go-aanka uu ka gaarayo maxaabiista loo keenayo oo tirada badan oo dembiye yaryar iyo kuwo dhexe iyo kuwo culculus labadaba ku eedeysan iyo goobta loo dirayo buuxda iyo wax badan baa la rabaa inuu garsoorihii xeeriyo markuu go-aamada uu gaarayo arrinta fahamka marka waaqicu isagana waa caqabad jirta oo loo baahan yahay in habraacyo iyo fahan midaysan laga qaato gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka gareeqaan baashe yuusuf axmed ayaa sheegay in garsoorka dalka uu si wanaagsan oo alla kacabsila ugu shaqeeyo ummadda soomaaliyeed si markaasi loo helo kalsoonida shacabka markaas waxaa la rabaa muddadaynu halkan wada joogno inaynu si mug leh uga qayb qaadano oo wakhtigeenna iyo fikirkeenna iyo maskaxdeenna iyo aragtideennaba intaba si furan aynu aynu ugu hurno si wax wanaagsan halkan uga soo baxo isla markaana ay qayb uga noqoto hagaajinta iyo dib u habeynta iyo maxaanku dhahday kor u qaadidda adeega cadaaladeed ee aynu bulshada u hayno waayo ujeedka aynu u soconnaa waxa weeye garsoorkan inuu noqdo garsoor bulshada soomaaliyeed ama ummaddu ay ku kalsoon tahay garsoorkuna awoodda ugu weyn u leeyahay waxa weeye waa inuu helo kalsoonida bulshada u adeegayo kalsoonida bulshada u adeegayana waxay ku xidhan tahay adeega aad bixinaysaa nooca ay tahay qofka bixinayaa sida uu yahay hufnaantiisa kartidiisa xirfadiisa aqoontiisa alla kacabsigiisa iyo sida uu dadka ugu adeego u soo dhaweeyo waayo waxaa la rabaa waxay yidhahdaan cadaaladdu waa inaan la samayn cadaalad la falin laakiin waa in la arkaa in cadaalad la falayo isla markaana waa in la dareemaa in cadaalad la falayo marka la leeyahy waa in la arkaa in cadaalad la falayo waxa weeye meesha inaanay noqon meel inta qol hoosta laga soo xidho deetana dadkii la yidhahdo waa loo cadaalad samey lakiin waa inay noqotaa meel ummadda u furan qofku inuu iman karo xog weydiin karo saxaafaddu iman karto waxay u baahata ay si fudud u heli karto xogta la siin karo isla markaana ay arki karaan sida ay u socoto adeegyada loo bixinayo dad dadka la siinaya marka halkaasaa rabnaa inaan gaadhno si aan u hananno oon u kasbanno kalsoonida bulshada soomaaliyeed maryaladan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
waay mahadsan tahay waryaheena maryan ladane markaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil toogasho ah waxa ay ku riday saddex nin oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa ka waramaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saaka toogatay saddex nin oo ka tirsanaa al-shabaab kuwaas oo lagu helay eedu ahaa in ay dilal iyo qaraxyo u fuliyeen al-shabaab maxamed cabdi jiinow ditoor fanax oo loo haystay dilal qaraxyo iyo been abuur la xiriira darajooyin ciidan iyo takhasuska uu sheegtay ee muddada uu kaga shaqayn jiray bulshada dhexdeeda sida waraysi laga qaaday oo la baahiyey uu ku sheegay ditoor fanax ditoor fanax oo la sheegay inuu dhakhtarnimo kaga howlgeli jiray gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa afar iyo tobankii bishii janaayo ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka markii ugu horreysay kasoo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ragga la toogtay ayaa kala ahaa maxamed cabdulle abkow cumar shariif maxamed barqadle ayaanle iyo maxamed cabdinuur jiirow ditoor fanax maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha saddexaad laba kun saddex iyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kale ah kow maxamed cumar jiirow ditoor fanax labo maxamed cabdulle abkow cumar biyomaalow saddex shariif maxamed barkhadle ayaanle jeego wabilaahi towfiiq aroor hore saakaw arbacaa ayaa fagaara ku yaalla iskool buluusiya ee magaalada muqdisho lagu toogtay saddexdani nin isniintii lasoo dhaafay ee toddobaadkan ayay maxkamadda fulisay toogashadii u dambeysay cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
markaba laga leeyahay wadankay maraadka carabta kuna raran kuntun waa kun tan oo raashinka noocyihiisa kala duwan ah ayaa waxa uu kusoo xirtay dekeda magaalada muqdisho waryaheena faadumo cabdulqaadir xasan ayaa sii dheeranaysa dowladda imaaraadka carabta dekeda weyn ee muqdisho waxa ay maanta ay kasoo dejiyeen ku dhowaad kuntan oo raashin noocyadiisa kala duwan ah kuwaasoo loogu talagalay sida ay sheegeen goobihii laga xoreeyay dagaalamayaasha al-shabaab sida hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed deeqdan raashin ayaa la gaarsiin doonaa dadka dantier ee ku nool goobahaasi al-shabaab laga saaray ee colaada iyo abaartuba ay ku saameeyeen halkaas maadaama ay soo dhowdahay bilashada bisha barakeysan ee ramadaan waa markabkii toddobaad ay keeneen dowladda imaaraadka carabta maraakiibyo kale oo sidaan ah ayay hore uga dejiyeen berbera boosaaso iyo kismaayo waxayna dowladda imaaraadka carabtu ay sheegeen in sidaan oo kale ay markasta garab buuxa u yihiin caawinta dadka dantiyar madashan goobjoog waxaa ahaa safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka intaasi kadib waxaa ugu horeyn hadlay axmed jumcal rumeyti safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya نحن اليوم نستقبل هذه الشحنة المساعدات الإنسانية الموجهة من دولة الإمارات إلى أخوتنا وع- وعائ- وعوائلنا في الصومال والتي ستشر- ستصل إن شاء الله إلى المناطق المحررة في النا- النائية في جميع ربوع الصومال ول- وللمعلومية هذه هي السفينة الثالثة التي تصل هذا الشهر ونتمنى أن سيكون هناك المزيد وخصوصا في قرب حلول شهر رمضان المبارك ونتمنى أن تصل هذه المساعدات إلى العوائل المعوزة وأخوتنا وأهلنا في جميع ربوع الصومال تحت قيادة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود والذي نشكره على تقديم هذه ال- المساعدة لنا لإيصال رسالة الإمارات إلى العالم عبر هذه المساعدات الإنسانية لأهلنا في الصومال maxamuud macalin cabdulle guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo isna dhankiisa mar hadlay waxa uu yidhi waxaan aragnaa runtii shixnad aad u weyn oo aad u ballaaran shixnadaanoo runtii aad ugu tala gasheen dadka soomaaliyeed oo walaalahiina ah oo runtii abaaraha la daaladhacayo oo runtii cadowga ama eh, muddo dheer oo dhibaata haysatay Eh, shixnadan waxaan kaa ballan qaadaynaa macaali safiir eh, adiga iyo adoo caawintaada aan isticmaalayno inaan gaarsiino dalka soomaaliya afartiisa gees meel kasta oo oo mataqaanaa xur ah oo la gaarsiin karo oo usan haysanin ee cadowga uusan haysanin inaan gaarsiino ee waxaa ogtihiin runtii inay dalkaani oo rafaad oo abaar iyo colaad isku darsoontay aad iyo aadaa u mahadsan tihiin sida sharafta leh oo wanaagga leh oo mar kasta aad noo daba taagan tihiin si khaasa waxaan kugu mahad celinayaa liidarshibnimadaada Ee, thank you very much for your support actually we are um, very happy to see you always when you uh, the, uh, the, the Emirates and Barades of Emirates, uh, they always with us. Uh, when we have the problem, when we need it, you are with us.
faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
wasaaradda ganacsiga waa wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa shir ka socday muddo afar cisho ah amase u socday muddo afar cisho ah waxa uu ugu soo idlaaday magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudugga wariyaheena gobolkaasi mawliid macalin xasan ayaa inoo soo diray waynu idinka raaligelinayn dhegeystayaal warkaasi een, dib ayaynu ugu soo laaban doonaa iyo markaana haddii aynu fiirino qodobada kale dowladda waa qodobada dibadda haddii aynu fiirino niger ayaa sheegtay inay dishay xubno dhowr ah oo ka tirsan boko haram dowladda niger ayaa waxa ay sheegtay in ay dishay xubno ka tirsan boko haram oo kuwaasi oo ay waa kuwaasi oo sida ay sheegeen ay ku dileen howlgal qorsheysan oo ay fulisay dowladda niger sidoo kale waxaa intaasi ay ku dartay in haatan ay dileen xubnahaasi waa xubnahaasi ay dileen ay ku jireen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ah, boko haram boko haram ayaa waxay awoodda ku leedahay dalal badan oo ay ka mid tahay nigeria waa dalka nigeria iyo sidoo kale wadamo kale kuwaasi oo ay ka geystaan ah, falal amniga lid ku ah warkii habeeno dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha dalse waa naga intaa ciddii wararkay u seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel